kooxda al-shabaab ayaa xalay baahisay in qaraxyadii ka dhacay nawaaxiga garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho inuu fuliyey saalax nuux ibraahim saalax badbaado oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii dowladii kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya fariin cod ah oo laga duubay saalax badbaado kahor inta uusan isqarxin ayay al-shabaab kasii daysay radio andalus oo ku hadla codka al-shabaab wuxuu ku sheegay fariintiisa inuu fulinayo weerarkii shalay ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha muqdisho isagoo dhanka kalena ugu baaqay shacabka soomaaliyeed ee degan gobolada waqooyi ee deegaan ahaan uu ka soo jeeday inay taageeraan al-shabaab oo uu ka tirsanaa ma jiro wax war ah oo ilaa iyo hadda kasoo baxay dowlada soomaaliya oo arintan ku wajahan hase ahaatee ka hadlida sheekadan ayaa noqotay mid haraysay warbaahinta gudaha iyo midda caalamiga waxayna noqotay arin saameynteeda leh saalax badbaada wuxuu ahaa markiisii hore kow xildhibaan oo dowladii kumeelgaarkaheed ee xilligii carsi soo galay ayuu ahaa xilligii oo imbagati uu loosgareeyey haddana wuxuu marlabaad ka soo galay midoogii maxkamadaha xilligii oo jabuuti ayuu ka mid ahaa labadaas mar ayuu xildhibaan soo noqday xildhibaan daahir amiin jesow gudoomiye ku-xigeenka guddiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka soomaaliya ayaa v o a u sheegay in saalax uu sanadii labada kun iyo tobankii uu ka goostay dowladii kumeel gaarka ahayd oo uu madaxweynaha ka ahaa sheekh shariif sheekh axmed xilligaas oo uu kooxda al-shabaab ku biiray
isbarbardhig uu sameeyey markii dagaalada ba'naa magaalada muqdisho ay ka socdeen wuxuu sameeyey isbarbardhig labada awoodood ee meesha ku dagaalamaysa oo mid uu isaga ka tirsanaa midna ay ahayd nimankii muxuu la dhihi jiray shabaab iyo iyo xisbu islaam saalax waxaa u soo baxday in awoodda al-shabaab iyo xisbu islaam ay meesha xooggeeda ay qaadan doonto oo meesha mabda'an isaga uu ka tirsan yahay mid gabaabsi ah oo sii dhammaanayso ayuu u arkaya daad waayo as ugu biiray nin xakun aad u jecel u ahay oo xakun jecel wuxuu islahaa nimankaasaa ku biiraaya laakiin nasiibuna waa ku sii fogaatay waxaa caddaatay in qoladii nabaddiidka ahaa meeshii laga saaray nabaddiidka markii laga saarayna uu asagana noqday xildhibaankii ku hungoobay oo raacay nimankaas nabaddiidka daahir amiin jesow ayaa sheegay in saalax dhowr bil ka hor inuu ku soo weeraray qeybo ka tirsan gobolka hiiraan halkaas oo dagaal xoogan ay isaga hor yimaadeen lix bilood ka hor mar degmada degmada ceel cali la qabanaayay waxaa ka qayb galay anigii iyo xildhibaan la yidhaha xildhibaan goodir wuxuu ka mid ahaa saraakiishii shabaabka ee lagu soo weeraray meesha telefoonu ii soo diri wuxuu yidhi murtidkii daahir ahayo maanta inaan ku dilaan rabay laakiin nasiibwanaag waa iga guulaysatay maalin kaleo aad iga guulaysan doonin ayaa badan ugu yidhi lixaan ka dilay maalintaas anigana nimaa iga dileen si dhaba ayaan dagaalkaas aan u galnay waana ku jabeen oo buurihii ay saarnaayeen waa ka saarnay maalintaas ceel cali ninka lagala wareegay oo sargaalka lagala wareegay asagoo ahaa yaasiin maxamed bucul oo saalax badbaado ay mar ku wada jireen baarlamaankii kumeel gaarka ahaa ayaa v o a ugu waramay waxyaabaha uu u arko inay ku riixday in qof xil mas-uuliyadeed soo qabtay inuu tallaabadan qaado maalintii ugu horraysay aan bartayba waxaanan ku tilmaamay nin aad u fudud waayo waxaa laga caddeeyey inuu waddada la'mida bartankeedaba uu habeen maalintii intuu hudheerkii laga soo saaray dadka ergadii laga soo saaray berigii inuu ahaa uu bannaan kaba seexday marka mabda'iyan saalax nin markiisa horeba fudayd iska ahaayo dee waxani ay ku dhalan karaysay uu ekaa mar kalena waxaan maqlayay saalax niman oo ka mida qaraabada oo ku jiray shabaabkaas ayaa u gacan haadiyey oo ku dhiirigeliyey se la sheego in mabdaa uu qaato ama uu qoladaa ku biiro ma ahayn wax qarsoodi ah in saalax uu u tallaabay xeendaabka al-shabaab hase ahaatee inuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii shalay weerarka fuliye ayay dad badan ku noqotay lama filaan maya de taas waabay caddaydba oo mabda-iyan shabaab inuu saalax galay oo inuu isqarxinaayo ama uu isdilaayo ama uu dad dilaayo way iska caddayd oo dee meesha u galay ama u guudbaybaba ahayd oo maanta ma cusbaba haddii la idhaho u isqarxiyey iyo u isdilay iyo waa la dilay intaba waa la filaayey intaba lagama filaayay saalax mar hadduu mabdaa qaatay ile qofka baniaadmiga hadduu mar mabda qaato mabda'aasi qaarna way ku dhintaan qaar way ku noqdaan qaarkoodna waabay ka soo laabtaan oo waad aragtaa in qaar badani ay dib ugu soo laabteen oo dawladda soo galeen qaarkood ay maanta joogaan inkastoo qaraxyada iyo weerarada ismiidaaminta aanay ku cusbeen magaalada muqdisho haddana weerarkii shalay waa uu ka duwanaa kuwii ka dhici jiray magaalada muqdisho marka dhinacyo badan laga eego yaasiin maxamed bucul ayaa aragtidan mar kala qabo waa aragti ahaan aniga aragti aan arkaayo maadaama ay jirto hadda doorashooyin ay soo socdaan mabda-iyan ay jiraan in dad badan oo doorashooyinkaas raba inay ka mid noqdaan ama xildhibaano soo galaan ayaa ayaan isleeyahay aniga saalax maadaama waktigan uu yahay waktigii la- laga fikiraya in xildhibaano lasoo xulo oo labada aqalba loo soo xulo dad mabda-iyan in xaalad abuur ay tan tahay oo aad moodo barnaamijkan barnaamij siyaasadaysan oo shabaab lafteeda oo siyaasad ahaan loo geliyey waktigan caadirka inay kusoo beegaan inay mabda-iyan ay arrintani saameynayso oo la doonayo in dad badan marka ee, fikir ahaan ama mabda-iyan ama aragtidii ee laga filayay in laga hor istaago inay noqdaan ee, xildhibaano laakiin taasi ma noqonayso wax ee, u samayn karta qofka bini-aadamka aqiil ama waayo ee, wax sida la filaayo hadda way ka duwan tahay sidii hore waxaa dadka maanta uu gacanta ugu jiraa een, mujtamac ee, ha noqoto ha yaraadaan laakiin mujtamac bulshada ah oo kala duwan ayaa iskale go-aan kale soo xulista baarlamaanka maanta marka laakiin aanu aragtay ahaan waxaan u arkay inuu arrin siyaasadeed ay tahay oo ka duwan tahay waqtiyadii hore siday u dhici jireen waayo walba qaraxyo shabaab way samayn jireen dad way ku isqarxin jireen wax saameyn ama sarisa may lahayn tani sidoo kale cali maxamuud cabdi oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii ku-meel gaarka ahaa oo uu saalax ka tirsanaa ayaa iga waramay aqoonta uu u lahaa saalax badbaado iyo shakhsiyadiisa shaqaale berberu haya dowladdaas dowladda soomaaliya iyo ahaa adigu xilligaas unbaa barbartay laakiin xildhibaankan baa suukaayo meesha la yidhaahdo meel la yidhaha ceel geldiyo berberow dhow yaa beri meel dekareenta laga furanota ka daahaysta ayaa lai keena shaqaale ahaan laygu keena oo la yidhi shaqaale waa shaqaale deka dira deka beed ku meel gaadho markii berberi furata berberaa la iskula noqday dagaaladii sukeeyahay ee waqooyigo markaa shaqaaluhu ka mid noqday muddo yar kadibna wuxuuba tegey shirka cata xildhibaan buu ka soo noqday labadii kun iyo kowdii aanu halka marbuur isagoo xildhibaana habeenkii tay taawurka maraykanka la qarxiyaan soo baxay hargeysa soo xildhibaan aanu malkan ugu yimi oo waliba xildhibaanada jeefshiid baasha cartay ugu cadcadaay kadibna waxaa la qabtay shirkii jeefshiid nairobi waa laga qaaday wuu ku guuldaraystay xildhibaanimadii oo nin kaloo inadeerkiis ayaa qaatay isaguna wuu qaday markii ninkii tegey markaa xilkii baa loo dhaariyey baydhaba lagu dhaariyey baydhaba baydhaba lagu jabuuti wuu noo raaca markii dowladii shirkii la soo dhisayey jabuuti wuu noo raaca soo xildhibaan qofku maskaxdiisii bay ku buuxdaa ya kollay intaa saxa ahayd baa maskaxdiisa dhaaf ya inta saxayna waynu ku buuxino ya in nabadgelyada iyo deganaanshada iyo soomaalinimada iyo dib u dhiska ah iyo dowladnimada ah ya ayaa maskaxay sii deyso maskaxdadanka cidna ma saamayn karo waayo qaruurta soofartan kama yara marka cid saameyntaa ma jirto uwad kama saamayn si kastoo ay ahaato qaraxyadii shalay ka dhaca magaalada muqdisho ayaa waxaa ku dhinta ugu yaraan shan iyo toban qof iyadoo ay ku dhaawacmeen dhowr iyo labaatan qof oo kale waxaana dad badan ay arintan u arkaan inay sawir ka bixinayso xaalada soomaaliya iyo in aanay kalsooni badan jiri karin saynab abukar maxamed v o a muqdisho